faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
halkan reediyo cadaadoy waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooron madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo boqosho ku taga goob la geedhawcay dalka wax lagu qami waayay ee la rajaynaya dalka dibadiisa loo qaado dowladda federaalk soomaaliya ka warbixisay xaalada dhaawacyada ee qarixii shalay ka dhacay ex kontrol afgooye ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo sheegay in ama culus al-shabaab ay ku soo rogeen shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed oo ciidamo ka tirsan kuwa booliiska koonfur galbeed tababar ugu soo xiray magaalada caasimadda ah ee muqdisho faahfaahin dheeraada oo ka soo baxays dagaal xalay kooxda mucusle ee ku qaada deegaanka ceelcali ee gobolka hiiraan ciidamada kenya qeybdaga howlgalka midooda afrika amisom oo duqeeyey deegaanaha ay ku seen dad shacaba ku noola gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doo korroon warka duhur ee hedhiw cadaado goor u diyaagarowa warkaas soontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibada nageystunayo waa duur axad taariikhda ku aasteysan tahay sagaalabaatanka bisha lay tobnaad ee desembar sannada labaatan sagaaliyo toban kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa goora booqsho ku tagay goob la geedhawcay dalka wax lagu qaban waayay ee la rajeynayo in dalka dabadiisa loo qaado waxaan goora ka wareystay cali cumar maxamed oo ah wariyaasha ka howlgala muqdisho
aad ayaad u mahadsan tahay xasan khasaaro marba saacadba saacadda ka dambeysa waxaa cirka isku sii shareereysa khasaaraha ka dhashay weerar ismiidaamin ah oo shalay aroortii hore ka dhacay isgooska aadka u mashquulka badan eex control afgooy ee magaalada muqdisho iyadoona khasaaraha ugu badan qaraxaasi uu ka shacaba haba u badnaatee jaamacadaha dalka waxaana saakay ilaa iyo xalay socda mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo gaaraya goobaha caafimaadka degdega ayagoo halkaasi u kuurgalayay xaaladaha caafimaad ee ka jira islamarkaana ay wax badan ay ka weydiinayeen takhaatiirta halkaasi ku sugan bukaanadii la keenay isbitaalka
dhaawac maanta ee lagu qaaday waxaa goobahaasi gaaray madaxda dowladda federaalka sida madaxweynaha iyo gudoomiyaha gobolka balandir iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda xasan cali kheere bal iiga waran xaaladaas iyo diyaar dadka la qaadintay leegyihiin iyo bal hadallada jirsan madaxda qaranka waxbay ugu dooranaa
khasaarow waxaa goobtaasi garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho aadan cabdulle cusmaan aadan cadde saakay aroortii hore sooca ga dhigatay diyaarad militariya oo leedahay dowladda turkiga islamarkaana wado takhaatiir tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo labaatan afar ilaa iyo labaatan iyo afar dhaktar iyo daawooyin aada u badan oo gargaara ay ugu tala gashay waxaana suurto gashay in hadda aan kula hadlayo garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ay madaxdii qaranka ay saarayaan diyaaradda dhaawacyadii dalka wax looga qaban waayey waxaana la filayaa saacadaha soo socdo in goobta ay ka hadlaan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaana saacadba saacadda ka dambeysa garoonka sii buux dhaafinaya mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaana hadda kula hadlayo garoonka aadan cadde ku sugan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya wasiirre ka tirsan xukuumadda gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish taliska ciidanka booliska qaybihiisa kala duwan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda ayaa iminka ku sugan garoonka ayagoo halkaasi ku daabulaya dhaawacyadii diyaaradda weyn ee laga soo diray gudaha dalka turkiga madaxweynaha soomaaliya ayaana macsalaameynaya dhaawacyadii goobta hadda jooga diyaaradda mas-uuliyiinta dowladda waxay u imaadeen keliya in ay ka qayb qaataan sidii dadkani loo saari lahaa diyaaradda maadaama diyaaradda ay ka timid dowladda turkiga islamarkaana xarumo caafimaad oo ku yaala gudaha dalkaasi turkiga loo wado dhaawacyada dalka wax looga qaban waayo mas-uuliyiinta sidaasay ay u imaadeen iyadoon mahadsan saaxiib dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka warbixisay xaaladda dhaawacyada ay shalay wax ka soo gaareen qaraxii ex control lagu qaaday ee muqdisho wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya maxamed abuukar slow ducaale ayaa ka warbaxshay xaaladda dhaawacyada waxyeelada kasoo gaartay qaraxii shalay ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo gurmad ka yimid dowladda aan walaalahanahay ee wadanka turkiga wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in ku mashquulsan yihiin kala soocidda dhaawacyada si degdega ah lagu qaado kuwa culus ee aan wadanka gudihiisa wax looga qaban karin wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya maxamed abuukar slow ducaale iyo safiirka turkiga ee soomaaliya ayaa shir jira-id ku qabteen garoonka diyaaradaha cadacadda ee magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa sheegay inay soo gaartay muqdisho diyaarad ay la socdaan dhakhaatiir iyo daaweyn ay soo dirtay dowladda aan walaalanahay ee wadanka turkiga ayagoo si wadajira u xusay in diyaaraddaasi ay la socdaan ilaa afar iyo labaatan dhakhtar oo ka qayb qaadan doona daaweynta dhawacyada qaraxii shalay ka dhacay isgoyska encas control afgooye ee magaalada caasimada ah ee muqdisho wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya ee safiirka wadanka turkiga ee soomaaliya ayaa si wada jira waxay u xaqiijiyeen in diyaaradaasi ay qaad doonto ilaa dhowr iyo toban ruux oo laisleeyahay waxay u baahan yihiin isbitaal ka casisan isbitaallada ku yaala magaalada caasimada ah ee muqdisho Eee, Hükümetimiz de eee, dün hızlı bir şekilde buraya büyük bir eee, askeri kargo uçağı gönderdi.
Ee, xukuumaddeenana ee, waxay si degdeg ah ee, u soo dirtay ee, diyaarad ee, ciidan
Eee, Uçakla birlikte eee, eee, büyük eee, oranda eee, tıbbi malzeme nakledildi.
Ee, diyaaraddu sidoo kale waxay keentay ee, qalab ee, caafimaad oo aad u badan Ayrıca bu tür durumlarda ihtiyaç duyulan eee, doktorlarımız buraya eee, geldiler.
Ee, sidoo kale waxaa la socday ee, dhakhaatiir
Eee, Bir de ulusal medikal kurtarma ekibinden büyük bir ekip şu anda burada.
Ee, waxaa kaloo la socday sidoo kale ee, koox ee, caafimaad oo oo ka socda turkiga Eee, Dün gece sabaha kadar da eee, ülkemize götürülecek hastalarla ilgili çalışma yaptık.
Ee, xalay ilaa ee, waaguu ka baryo waxaan ee, ka shaqaynaynay ama aan ka wada shaqaynaynay ee, sidii loo diyaarin lahaa dhaawacyada loo qaadayo turkiga Een, waxaan rabaa halkan inuu ugu tacsiiyey dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay ex control shalay Een, waxaan leeyahay dadkaas way shahiideen ilaahay jannad firdows ha ka waraabsho samir iimaan ilaah ka siiyo Een, qoysaskooda iyo ehladii ummadda soomaaliyeed waxay ahaayeen dad shacab ah oo u soo shaqo tegey nolol maalmeedkooda sidoo kale waxaa ku jiray arday dhallinyaro ah oo waddanka wax u baranayay ayagana sidoo kale waxay u socdeen inay tagaan iskoolla jaamacadaha ama iskoolaadka ay dhigtaan marka qadartaasaa ku dhacday waxaan leenahay ilaah jannad firdows ha ka waraabsho qoysaskooda iyo eheladeeda sidoo kale samriman ha ka siiyo dadka ku dhaawacan waxaan lagu baryanaa subxaana wa tacaala inuu u boogadhayo oo u soo dejiyo caafimaad taam ah dadka meesha ku dhintay soomaalida haddii lagara waxaa ku jirtay laba qof oo turkiya injineere ah oo jidka xamar iyo afgooyo dhisay eegana ilaah u naxariisto eega naftooda waxay u socdeen inay caawinaan ummadda soomaaliyeed iyo shaqooda waajibkoodii gudanayeen eegana ilaah u naxariisto En sidoo kale waxaan rabaa dowladda turkiya in halkan ugu mahad celiyo saa u jeedaan diyaaradaas weynay soo direen iyo dhaqaatiir dhaqaatiirta qaarna halkaanay ku hari doontaa oo waxay caawi doonaan dadka waddanka lagu daaweynayo qaarna diyaaraddii la noqon doona hadduu ilaah yidhaahdo dadka dhaawacay qaadi doonaan biidnillahi kariim saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in amre culus al-shabaab ay kusoo rogeen shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed cabdiqadir cabdiraxiin aadan warkan ha faahfaahiyo wararka ka imaanaya qeybo ka mida deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay ku soo waramayaan in ciidamada kenya ee ku sugan qeybo ka mida gobolka bokool ay amaro duldhigeen shacabka ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka gobolada baa iyo bakool amarkan ayaa waxaa la sheegay in dadka shacabka lagu amray inay soo ururiyaan xoolo al-shabaab ay ugu yeereen sakawaad islamarkaana beddelkooda xoolahaas la siin doodaan dadka fuqarada ah ee halkaasi ku sugan korneel maxamed cumar oo ka mid ah saraakiisha ciidamada koonfur galbeed ayaa arrintan wax ka weydiinay
maalmahan ka dhacayba ma jirto oo shaqadooyin oo macnaha jilfooyooyin iyo nimid oo tuugeysiga dadka shacabka hooraha ka baarayaan nimo dagaalay mooyaane shaqaalaha isku horamaadiye weelkasa kama dhacin kolfad maya maya dadka shacabka si fiican uma mara karaan hoolahay ka aruurinayaan ay hasa wadaan hoolo dagaal ma wadaan hoolo dadweynaha dadka hoolaha laga dadweynaha hoolaha lagaga qaadayo oo waxawaaye masaakiin hoolaha kaga dhacayaan bay wadaan mooyaha dagaalo oo hadda fool ku fool ah oo ciidamada dhib dagaalayaanba ma wadaan dhibaatooyinkaas ku meeji ku jirto waxawaaye dadweynaha hoole kaga qaadayaan maayo dagaalo oo hadda fool ku fool ah ay wadaan ma jirto dagaalo tuugeysi ah bay wadaan oo hoole kaga qaadayaan wallaahi walaalo siday hoolahaas meelo badan waan ka aruuriyaan siday tilamahan hore hoolaha u aruuriyeen oo sanadkan hoolaha uma qaadi lahaayeen dadka meelo badan bay meelihii dowladda joogtay gudahooday u baxsawday dowladda dhinaca dowladda etoobiya ha noqotee dhinaca maamul goboleedka etoobiya ha noqotee dhinaca dowladda soomaaliya meeshii noqotay dadka hoogaha meeshii amniga ka helayeenba hoogaha ugu qabteen laakiin masaakiintii kale deegaamada kale joogtay wadooyinkana waa inay magaalooyinka la joogo u socdaan waa u diideen hoolaheena waa ka aruurinayaan dhinaca kale ciisle ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ayaa saacadihii u dambeeyey waxa ay sameeyeen howlgallo ay doonayaan inay al-shabaab ay kaga hortagaan islamarkaana ay markaasi ku furaan wadooyinka al-shabaab ay goodoomiyeen oo ku yaala qeybo ka mid ah deegaanada maamulka koonfur galbeed siiba degmooyinka waajid iyo sidoo kale xudur oo dhammaan wadooyinka soo gala kana baxa al-shabaab ay goodoomiyeen madaxweynaha koonfur galbeed ayaa maanta muqdisho tababar ugu soo xiray ciidamo ka mid noqon doona kuwa booliiska koonfur galbeed taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan xijaar oo uhelinaya madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa maanta magaalada caasimada muqdisho tababar ugu soo xiray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska maamulka koonfur galbeed kuwaasoo tababar ku qaadanayay xeryo ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho ciidamadan oo gaariyah ilaa afar boqol askari maalmihii ugu dambeeya tababar uga socday duusiyada tababarka generaalka ahiya ee magaalada caasimada ah ee muqdisho si ay uga howlgalaan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa ciidamada kula dadaarmay inay si cadaalad ah ugu adeegaan shacabka soomaaliyeed islamarkaasna ay ilaaliyaan sharciga kana howlgalaan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal maxamed cabdi xasan xijar ayaa dhankiisa faray ciidamada in looga baahan yahay in waxyaabihii la baray ay ugu adeegaan bulshada mas-uulna ay ka yihiin kana hortagaan falalka la dowkuwa amniga ee ka dhaca deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ciidamada maanta tababar lagu soo xiray magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa la filaya in la geeyo degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolada koonfur galbeed gaar ahaan kuwa lagala wareegay dhowaan ururka al-shabaab ee ka dagaalama deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya faahfaahin dheereeda ayaa ka soo baxaysa dagaal xalay kooxda macusle ee ku qaada deegaanka ceelcali ee gobolka hiiraan faahfaahin dheereeda ayaa ka soo baxaysa dagaal u dhexeeyay kooxda macusle ee ka dagaalanta gobolka hiiraan iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkaas oo xalay ka dhacay deegaanka ceelcali oo ka tirsan gobolka hiiraan iyo hirshabeelle kadib markii kooxda macusle ee ka dagaalanta gobolkaasi warar xoogan ay ku qaadeen fariisan ururka al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka ceelcali ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle sida noo xaqiijiyeen dadka deegaanka ciidamada macusleyda ayaa weerar gaadmaha xalay ku qaaday ciidamada al-shabaab oo ku sugnaa saldhig ururka al-shabaab ay ku lahayn deegaanka ceelcale waxaana halkaasi ka dhaca dagaal in muddaha socday gudoomiyihii hore deegaanka ceelcale ee gobolka hiiraan jinuw cumar cali oo la hadlay reediyo cadaado ayaa sheegay in dagaalkii xali macuslid ee ku qaada deegaanka ceelcali ee gobolka hiiraan looga dilay xubno badan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna uu kooban yahay khasaaraha macuslid ee kasoo gaaray dagaalkaasi
waa degmada ceel cali meesha ay wax ka dhaceen xalay shaqdii dhexe ayaa weerar uu ka dhacay qolo maleeshiyaad ah oo ayaamahanba weeraro ku waday oo kasoo horjeeday qolooyinkan al-shabaabka ayaa weerar ku qaaday halkaasi dhaawacyo iyo dhimisho ku al-shabaabka gaaray ayaa laga soo sheegayaa aniguna hadda meesha la joogiyo waa ka maqanahay marka cidda wax weerartay ma shabaabba mise waa ciidamada dowladda yaa waa cidda wax weerartay
dowladna ma aha shabaabna ma waa maleeshiyaadkii deegaankaasi oo is-abaabulihi kooxda macawisleyda
ha waa gartay wax khasaare ilaa hadda laog yahay ma ka dhasheen weerarkaas macawisley ay ku qaadeen deegaanka ceel cali
ha khasaare way jirnaa ilaa laba qof waa la sheegayaa dhimasho iyo dhaawaca hal dhinac ah waa gartay marka ee, deegaanka markii lagu weerarayay yaa ku sugnoo gacanta ku hayay
shabaab baa ku sugnaa waa gartay fariisiin miyay ku lahaayeen mise waa deegaan ay yimaadeen oo ay ka warqabaan waa nimanka dee iyagaa meesha haystay waa loo galay waana la duqeeyey waana looga soo baxay waa nimanka mil- macawisleyda ah ee, deegaanka ka soo jeedo iyo dig- ereyadaas marka laba nin ayay hadda wax yeeladu sida ayna soo gaarayso tahay mudoonkii dambe waxaa gobolada shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan ka dhacay dagaal u dhexeeyay kooxda macusleyda ee ka dagaalanta gobolkaasi iyo ururka al-shabaab ciidamada kenya qaybta ka ah howlgalka midowda afrika amisom ayaa duqeymo xoog leh u geystay deegaano dar shacab ay ku noolaayeen oo ka tirsan gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya hoodan ahaa cabdi ayaa warkan faahfaahinaysa ciidanka kenya ee ku sugan gobolka gadow ayaa maanta madaafiic ku garaacay deegaano ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo hoos yimaada degmada ceel waaqi ee gobolka gadow ciidanka kenya ee ku sugan qeybo ka mid ah gobolka gadow gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada ceel waaqi ee gobolka gadow ayaa waxaa lagu soo waramayaa in duqaame ay ka fuliyeen qeybo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada ceel waaq de- markaasi deegaan toddoba kilomitir dhinaca bari kaga beegan degmada ceel waaq ayaa la sheegay in ciidamada kenya ay duqeeyeen waxaa jira khasaare oo markaasi soo gaaray dadkaasi halkaasi ku sugnaa ee shacabka ah gudoomiyaha degmada badda ee sidoo kale ee hoos yimaada degmada ceel waaq ee gobolka gadow cabdulaahi xasan faarax ayaa sheegay in markaasi ay jirto khasaare fara badan oo soo gaaray shacabka isagoo sheegay in ku dhowaad labaatan neef oo xoolaha ay sidoo kalena halkaasi ay ku baaba-een ciidamada kenya waxay tuureen jankaallo iyo boolayd iyo waxbay tuureen sida caadada buu ahaan jirtay duqeynada midda xala nagu dhacday noogama horeyso oo sanado iyo birooyin iyo wax ka badan ayaa duqeynta kenya aangacan noogu iman jirtay. deegaanka waa bududa waa degmada alwa toddoba kilomitr siyir ugu jirta oo bududa la dhaha bududa intaa la soo tuuray oo ciidamada kenya soo tuureen ayaa wuxuu ku dhacay tuulada boys ka mida qaarkii uxariisnaa buu gantaalka xariisa ku dhacay labaatan neef baa ku dhimatay sidaasay wax u dhahaan annaga meel gantaalkii looga yimaada waa garan weyne kulley ayaga unbaa xaggooda nagala soo sidii caadada wahayd meesha wuu laga soo ridi jiray xaruu ahayd xarada xaggeeda looga yimid dadax kuma noqonin waa la kala cararay dadkii siriya deganaa duurkaa la kala galay ilaa hadda dad waa jiraan duurka ku maqan laakiin dalasho kuma sheegi karno iyagu qalad ma licin baashan waxa waaye markii horeba si sharci darro ah ayay dad kusoo gashay meeshan amar dowlad kumeetigin ayaa xooga daga degtay shacabkan wax u aada yeelaya ama maaragtay uga baqayso oo kala xisaabtamay ma jiraan sida awgeed marka marka ay shakiso ay damacdo in nimankii khatarta adduunkan ay ka soo waxa waaye ay ka shakisoba waxa waaye shacabka meesha deganaysa ka baroobeynaysa gantaalada waan gartay marka Een, duqeymaha ay marka ma kuwa cirka diyaarada duqeeyaan baa mise waa kuwa gawaari iyo dhinaca ka yimid madaafiic bay ahaayeen waa waa waa- waa gantaal marka laga ridi kan waa baabuurka kan laga ridi waay marka d- meesha toos baa loo beegsaday mi ay leedahay
meesha ma lahan cadow hadda ku sugan oo la beegsado ama oo kasoo isdegel ama lagu yaqaano ma jira
waan gartay marka adigu ma tagtay meeshay wax ka dhaceen
haddan kula hadlaayaan tagay antu waxaa la degmadan baryay si kastaba ha ahaatee ilaa iyo hadda ma jirto wax war oo kasoo baxay dhinaca maamulka jubbaland oo ku aadan duqeymihii ay fuliyeen ciidamada kenya ee dadka shacabka lagu laayay warkii duurantaas ku dhan yahay tani kula dambe duur wanaagsan